gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha dowlada galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug uga hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfitriga maalinta koowaad gudoomiyaha ayaa ugu baaqay bulshada reer galmudug in la caawiyo masaakiinta sidoo kalena la iscafiyo munaasabadda ciidulfitriga sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriya waxaan hambalyo u dirayaa ummadda islaamka ee dunida ku nool shacabka soomaaliyeed iyo bulshada iyo hay-adaha dowladda galmudug e sidoo kale waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidamada qaranka ee qalabka sida e waxaan munaasabadda ciidda ilaahay ka baryaynaa inuu naga aqbalo e soomka iyo salaada iyo camalka wanaagsan waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan galmudug inay u midoobaan u diyaargaroobaan sidii ay u difaaci lahaayeen dalka e sidoo kale waxaan dhammaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meel walbay joogaanba inay iscafiyaan u midoobaan si wada jira dowladnimadooda iyo dalkooda u difaacdaan mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka iyo bulshada galmudug meel walbay joogaan kullu caam wa antum bakhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal maanta ayaa inta badan qaybo ka mida dalka waxa ay ka tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga walow magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin degmooyinka guraceel dhuusmareeb iyo gaalkacyo shacabkoodu aysan maanta u ahayn maalinta koowaad ee ciidulfitriga